hooyooyinka ku nool jubbaland oo loogu baaqay inay si wanaagsan carruurtooda naaska u nuujiyaan naasnuujinta waa mid markaasi faa'iido u leh carruurta yaryar waxa ayna markaasi dhakhaatiirta si maalinla ah hooyooyinka ugu baaqaan in carruurtooda u nuujiyaan naaska sida ugu wanaagsan iskuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ee gobolka jubbada hoose cabdirasaaq siciid cabdiraxmaan oo ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey toddobaadka naasnuujinta ayaa markaasi ka hadlay faa'iidooyinka carruurtu u leedahay naas isagoona kula dardaarmay hooyooyinka deegaanada jubbaland in ay markaasi kor u qaadaan naasnuujinta ubadkooda inaan maaragtay sameyno wacyigelin saxa oo dhab ah sometimes waxaa waaye waa la dhayalsadaa wacyigelinaha qaarkood inaan la dhayalsan oo si fiican bulshada loo gaarsiiyo faa'iidada uu leeyahay naasnuujinta eventigaana waxay micnaha quseysaa waxay tahay in shaqooyinkii lasoo waday maanta halkan lagu soo bandhigo bulshadana lagu wacyigeliyo oo aanu media u marino inay ka qayb qaataan sida ugu wanaagsan ee naasnuujinta loo samayn karo